munaasabad lagu maamuusayo maalinta aidhiska adduunka ee kowda diseembar ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa si wada jira u soo abaabulay guddiga ka hortagga h i v idhis ee soomaaliya iyo agaasinka caafimaadka maamulka gobolka banaadir waxaana halkudhig looga dhigay sanadkan raac tubta toosan guddoomiyaha guddiga ka hortagga h i v idhis ee soomaaliya maxamed axmed jimcaale oo ugu horrayn madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan dadka la nool xanuunkani ay yihiin faquuq ay kala kulmaan qaybaha bulshada muhiimadda ugu weyn maanta wal aidisdayga aan ka faa'iidaysanayno maaragti bulshadii qaybaheeda kala gedisan hadday tahay mas-uuliyiinta gobolka banaadir mas-uuliyiinta ka socda xafiiska madaxweynaha maaragti mas-uuliyiinta kale kuli dhammaan cid kastoo meesha fadhiso waxaa loo baahan yahay sidii takoorka aan isaga kaasho lahayn dadkaas xanuunka la noolne takoorka looga ilaalin lahay waa problemka ugu weyn sababta maxay tahay waxaa dhacday maarata shaqooyinkii in laga buriyo waxaa dhacday ilmahoodii waxbarashada markii la ogaado inay cunugaan waalidkiis positive yahay in ilmihii yaraa ay kala cararaan qaarkood iskuulkii laga soo buriyo maarata shaqooyinkii in laga buriyo waxay xaq u leeyihiin wax kastoo qofka bini aadanka oo caadiga ah basic need lifeska macnaa nolosha bayskeeda wixii ku xiran ayay ayagan xaq u leeyihiin hadday tahay guri oo degaan ay degaan hadday tahay nafaqo hadday tahay shaqo hadday tahay waxbarasho waxaasoo dhan xaqay u leeyihiin xuquuqdaasoo dhan marka waxaa keenay inay baaba'do takoorki oo la takoorayo caalamka oo dhanna broblemka oo laga qaylinaayo waxa waaye sidii loo adress garay lahaay oo looga bixi lahaay takoorka sidoo kale doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo samafalo dadka qaba xanuunka h i v idis taasoo keeni karta in qofku uu ku dhiirado inuu sheegto cudurka oo aanu bulshada inteeda kale u qarin meelaha complianciga ugu badani ka imaanaya waa health professionalska health professionalska horta waa inay ogaadaan xanuunkan qof kastuu ku dhici kara adigana protectiveka sidii etikiska caafimaadka wuu kubarsaa iskaga ilaalileh in qof xanuunkan qaba hadduu ku imaado aadan dareysiin wax cunsuriyada ama faqooqa ama jinsi ah because xanuunkan si xun keliya kuma imaado hadda maaragta halkudhiga aan qaadan oo aragteen qaado tubta toosan sida lagu jooji lahaa xanuunkan macnaha adoo dandiista u tega ama adoo si kale meel u tego xanuunkan kugu dhici karaa waa ogtihiin marka qofkii xanuunkan ku dhacay kas keliya qof xun ma ah
ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada cabdiraxmaan maxamed sheekh ayaa sheegay inay qabaan dhibaatooyin badan dadka xanuunka la nool wuxuuna soo jeediyey in la ilaaliyo xuquuqdooda runtii maanta waxaan maalintii xuska dadka h i v-ga qabo runtii soomaaliya cudurkaas wuu ka jiraa dadka la nool cudurkaasna dhibaato badan ayay qabaan oo ka mid ah faquuq badan in goobihii caafimaadka loo diidaayo serviceka dhan loo diidaayo waxaa laisoo gaarsiiyey maanta cabasho ilaa toddoba qof ku dhintay ayagoo qabo kidney problems oo mashiinada lagu dhaqaala loo diiday maadaama ay h i v qabaan runtii waana wax aan fiicnayn dadka bini aadanka ilaaha karaameeyey qof walba soomaaliya wuxuu leeyahay xuquuq in loo shaqeeyo wax walba u baahan yahay waxaa kaloo lii sheegay in dad badan guryihii laga bixiyo oo loo diiday markii la ogaada inay h i v qabaan waxaan ballan qaadaynaa qof xanuunsan oo soomaaliya muwaadin xanuunsan inaan loo diidi karin daawo uu leeyahay iyo meeluu ku noolaado ugu dambayntii cali cabdi maxamed oo ka mida dadka xanuunka la nool ayaa ka warbixiyey wakhtiga xanuunku asiibay isagoo sidoo kalena xusay in xaaskiisa iyo carruurtiisa ay bad qabaan waxaana uu intaasi ku daray inuu xilligan talooyin wacyigelina siiyo bukaanada dhiggiisa ah ani labada kun iyo toddobadii ugu dhacay waxaa waaye labada kun iyo toddobadii bishii kow iyo tobnaad markaas markaa daawada laga qaadanayay xamar ma igu jirin xamar hadda laan keennay oo markii aan banaadir aan u ololeynay oon diiwaanada waxa markaan la hadalnay kadib isbitaal banaadir laga dhigay isbitaal banaadir hadda kow iyo toban sano kow iyo toban bilood kow iyo toban sano meelaasu furan yahay anaa hadda ka shaqeeya kon madaxa counselingan ahay wax hadda wacyigelin dhib aan ku qaban ma jirto ani hadda xaaskayga negative waay wax xanuun ma qabto wayna fiican tahay alxamdulilah waan mar sanad bil walba saddex bilood walba laga baaraa wax xanuun ma qabto maasha allah ani xanuunkayga ajifigayga ani negative waay boo fayraskayga hay maaha dadka fayraskooda hayga ah wax wax gudbinayo wax wax gudbinayo fayraska waay mayna ma ahan xanuunkii maaha qofka markuu fayraskiisa hay yahay toos u gudbinaya laakiin markuu fayraskiisa ziiri yahay oo daawada sax u qaato wuxuu gudbinayo ma jirto xasan kaafi qoyste muqdisho